asalaamu calaykum soo dhawow waalaikum salaam akiyo waa dhan waay aad iyo aad boqol iyo boqol magacaaga kusoo dhow idaacad islaamiga alfurqaan magacaa ku bilow magacaygu waa saddaan maxamed axmed abikar oo deegaanka bugaar degmada awdheegle naanaysteedu waa gabadaye Waay. Een, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta gaaladan jabka ilaahay subxaana watacaala garbaha u saaray rag mujaahidiinta oo guur soo hoyda maanta lix sano ku dhowaad ayay dhaliyeen gaalada Een, waay.
Ilaahay fara badan een, saaka sidee wax uga dhaceen degmada awdhiile iyo alxamdulilah salaad subax markii laga salaad naqsaday oo laga baxay salaada isla markii waxaan ka war hadlay dug weyn oo aad iyo aad oo noo farax gelisay weliba in lala beegsay aniga ah oo u yaqiinana weliba adowa degan oo deegaanka eh, degmada awdeega Mm, marka alxamdulilah wiiga dambe safarta safarta aynu soo fuushay alxamdulilah Waay.
Halka- halka buu dhiman kadibna guul baa laga soo hoyay insha allahu tacaala gaaladii waa la guuriyey een, waaye dadka marka bal ka waran dareenkooda farxadeed sidee waa marka dareenkooda ka waran dadka dareenkooda aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad farxad boqol boqol waa boqolkiiba boqol boqol waaye alxamdulilah dhammaantood shucuurtooda iyadoo habada socota banaanka soo baxeen da- eh, mujaahidiinta aad bay usoo dhaweeyeen alxamdulilah degmada rabnaa hadda odayaashii inaan tagno insha allahu tacaala waan ku wajahanahay hor marka jaaadan insha allahu tacaala hubba loo hortagay waan noqdeen insha allahu tacaala waxaan rabnaa ilaahay subxana watacaala aan ka rabnaa aan ka doonaynaa insha allahu tacaala guusha noo dhamaystiro degmooyinka ay goboleysha haasta ku haystaan inay ay no- noo dhamaystiro insha allahu tacaala Een, waaye hadda degmada yaa ku sugan marka yaa ku sugan degmada ragga sugan ragga ragga mujaahidiinta ku sugan hadda ragga ku sugan ay ay gacanta ku hayaan wax badan baa laga soo qabtay nabad barbada bar badan waa dhalan yihiin daaway cidna la sheegi karo ciidamadii dowladda federaalk ee joogay deegaanka een, dhibaato noocay dadka ku hayeen niyo dhibkooda ma yareen dhibkooda ma yareen M- maxa- maxay geysteen Daawada aad- maalin kasta war bay soo gudbi jireen waxaa la iska eh, fishka iyo mataqaanaa dhac iyo boob iyo oo handadaad maqdii mar haddii oo kor iyo toban sala gaaro nin wax arab karo haddii ninka hataa beerihiisa nolol maalmeedka ku wada hataa hatiga la geenaa iska bariis haddii dil iyo waxaas ku haya dhibaato fara badan ay ku hayaa bro.
Een, wax qa- wax nooga sheeg dhibaatooyinka ay geysteen wax nooga sheeg kufsisaa jirta kufsisho Een, waayahay aad waa umahadsan tahay insha allah suldaane ay barka allahu shukran awdheegle maanta ilaahay mahadiisa askale saakay waxaa la gala aroortii ay warkii aheyd kow iyo tobankii iyo barkii wadaadadaa ka soo galeen dhanka bar bari ah, waxaa xilfaha loo laalay marka ugu horeysa xarada ugu horeysa cagta la mariy xarada ugu weyneysa haye
iyo qolada dawladda waa laga cadkaada ma garat waa ku baabaxeen ee hantidoodii waa ku baabaxday ee eygana murtiniinta dhammaantooda meedkooda waa daadsan yihiin uwa dooryaashoodii wixii kala careen iyo wixii meedka ay raqeen iyo wixii dhaawac ahay ool wax waaye meesha wax ma jiraan dakan dakan baa laga dhigay ma garat waa gar ma tagtay meelihii dagaalka uu ka dhacay ama xeryihii waa tagay waa tagay aadaan u dhex joogaa waa badannahay hadda saddex rag baa ila joogta insha allah waana waraysan kartaa dadka deegaanka ku dhastan hata waa ila joogaan waasan waa la amri kartaa insha allah waaya maxaad adigu aragtay intaadan iigu dhiibin indhahaaga maxaad ku aragtay meelis hadda waxaan arkay niyo marka ugu yarta toddobaatan kama yara a toddobaatan kama yara waxaa kalaa jirto ee, niman oo lagu soo qabtay nimanka lasii watay waa niman murtadiin ah oo oo dagaalka ku jiraan oo ordaayo lasoo qabtay weeyaan ma garat
waayahay Een, hadda xaaladda ka waran jawiga dowga waa degan yahay xarakadaa joogta magaalada waa degan yahay waa lagu damaashaadaa ma garat
idinka seed u aragtaan een, eh, saaka dagaalkan looga adkaaday ciidanka dowladda federaalka
niyow annaga waxaanu aragnaa sii fiican baanu aragnaa nasteexo ilaahay noo keeno ariiri ayaan ku jirnay ariirigii iyo culeyskii ilaah baa qaaday ma garat waa gartay waa haye ii dhiib marka eh, labada qof oo kale salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum assalaam waraxmatullah eh, alfurqaan kusoo dhawow walaal Een, bal nooga waran een, shucuurkiina maanta een, awdhig leh saaxurteena maanta alxamdulilah alxamdulilah waa malasoo kow karo waxaa kula hadlaya xasan xaaji aadan oo u dhashay degmada awdhigle xasan see wax u dhaceen
saaka alxamdulilah murtadiintii iyo xuduufadeeda iyo wixii magaalada dhoobanaa oo dhoobdilif ahaayeen maanta waxa waaye ilaahay fadligii xiradii cuumisa aa dhex joogo waa gartay muddadii dagaalka uu dhacayay ka waran eh, maxaad samayseen haddaad tihiin bulshada magaalada ma dadka guryaha ayay iska joogeen mise magaalada ayay eh, duleedkeeda ayay u carareen
banaankay soo baxnay marka ragga aan aragnayna waa soo baxnay dagaalkan ka qayb qaadanay
idinkoo shacaba anigoo shacaba si aad uga qayb qaadateen
wixii oo dhaawac ma aan dhamaystirayno
waa gartay dhibaatadiina nalo- dhibaatadiina nabahey ogaanteeda aa intaas u sameynay oo maxaa dhibaato aad ku qabteen habeen ma socon karto hooyadaa oo umul ah ma ma booqan karto meel yar wax kama qabsada karto waa lagaa sheekeen wey xabada lagu sutura waa gartay hadda ka waran jawiga magaalada
jawi magaalada maasha allah wallahi raggi ay soo baxeen ay shacabkii ay soo baxeen xeradi la wada dhooban yahay alxamdulilah dooridaas meesha uga tageen iyo dadku waxay qaadanayaan caanaboortii iyo digsiyaashii iyo ma aragtay sariirta ay ka seexanayaan iyo darbaaliyaashii iyo dhammaan ayaa gurdaysanayaan oo wixii xerada yaalay wixii kusoo aada ayay eh, doorkooda ka qaadanayaan dadweynaha dadweynaha dhankooda ay ka qaadanayaan adigu wax ma qaadatay
haddaan ku hadlahay koofiyaan madaxa iyaga jirso ay eega ka ordeen iyo caanabooro
marka koofiyadda iyo caana boore ayaad wadataa Ah, waa tahay ii dhiib qofka kale ee kula jooga
walaal asalaamu calaykum calaykum assalaam waraxmatullah
adeer nicmo meyle gabdheeda alxamdulilah ilaahay baka mahadsan ilaahay ayaaba maasha allah daftarkeedba labaatan habba doori hali alxamdulilah ayaga maasa haye maxaad noogu dari lahayd saaxiibayaasha waad dhegaysanaysay een, dagaalkii sida u dhacay iyo eh, sheekadooda maxaad eh, ku daraysaa
alxamdulilah nimankarku waa binshagan eedi eeda la leeyahay alxamdulilah ilaahay baka maadsan meelo goolbela raakadeeda alxamdulilah
maxaa eh, dhibaato aad ku qabteen een, waad ku faraxsan tihiin sida aad muujinaysaan saaka wixii ka dhacay ow dhegle
eedi eedan ka faraxsana alxamdulilah naftirkay gaar dameera wade maalin walba aan shoor borneogaas aan weeda shankun nololda barkaas dhigalale alxamdulilah geege nicmat rabbi alxamdulilah ilaahay mahadin oo ga- gaari dameer ayaa canshuur laga qaadayay gaaradan ha wad madeel hagal hakabahaasa tumanko madeel garaasan shankuan diibaan saaka marka een, shaqadii waad joojisay oo magaalada ayaad ku sugan tahay iyo xerada umaadyaa sheekil dhay salaaso lagu kasaaday alxamdulilah hadda labaatan door aan qabsaday wal kalan haddan hiradu tii kala meel meel kale aan socday oo difaasa ku odanahay alxamdulilah